أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس نودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس نودي بأمجادي يا نصر أجدادي نودي بأمجادي يا نصر أجدادي نودي بأمجادي أندلس assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegaystayaal waa habeen isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay toddoba-iyo tobanka bisha safar sanadka kun afar boqol toddoba-iyo afartanka hijri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo kanaalka wararka ee kataa'ib ayaa maanta baahiyey muuqaal soo bandhigaya weerar kamiin ah oo mujaahidiintu ku beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku socdaalayay duleedka degmada janaale maamulka abiy axmed ayaa mar kale shaaciyey in helitaanka marinbadeedku ay ka mid tahay xuquuqaha dabiiciga ah ee itoobiya xildhibaan ka tirsan golaha dawaaqiidda ayaa tuuganimo iyo boob dhaqaale ku eedeeyey xasan garguurte iyadoona uu meel xasaasi ah marayo mooshinka ka dhanka ah xamse cabdibarre saraakiil ka tirsan xukuumadda itoobiya ayaa lagu laayay deegaano ka tirsan gobolka amxaarada xilli ay sii kordhayaan falalka amni darro ee ka dhacaya deegaanadaasi wafdi ka socda maktabka daacwada wilaayada galgaduud ayaa kormeer ku tagay degmada ceelgaras iyagoona diiradda saaray ilaalinta iyo horumarinta qur-aanka kariimka جئناك جئناك الله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسا جئناك جئناك أندلسا الله يرعاك أندلسا
dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonah warka fiidnimo imikana isagii oo faahfaahsan kanaalka wararka ee kataa'ib ayaa maanta baahiyey muuqaal soo bandhigaya weerar kamiin ah oo mujaahidiintu ku beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku socdaalayay duleedka degmada janaale waa muuqaal kooban oo soo bandhigaya weerar kamiin ah oo ciidamada mujaahidiintu ku beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku socdaalayay wadada xiriirisaha deegaanka buufow iyo degmada janaale waxaana la arkayaa ciidamada mujaahidiinta ah oo rasaasta la dhacaya askarta murtadiinta weerarkan kamiinka ah ee lagu beegsaday maleeshiyaadka murtadiinta ayaa intii uu socdo lagu arkaya meydadka murtadiinta oo yaalaha wadada laamiga ah iyo hareeraheeda waana mid ka mid ah weerarada lagu ciribtirayo maleeshiyaadka dabadhilifyada ah iyo saliibiyiinta kusoo duulay dalka soomaaliya maamulka abiy axmed ayaa mar kale shaaciyey in helitaanka marinbadeedku ay ka mid tahay xuquuqaha dabiiciga ah ee itoobiya cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixintaasi inoo haya dowladda saliibiyadda ah ee itoobiya ayaa mar kale shaaca ka qaaday inay sii laba jibaartay dadaalka ay ugu jirto sidii ay ku hirgelin lahayd damaceeda guracan ee ku aadan xayuubsiga marinbadeed ay ka hesho biyaha badacas golaha xisbiga uu hogaamiyo gaal abiy axmed ee barwaaqo ayaa kulan ay yeesheen oo socday muddo saddex maalmood ah diiradda lagu saaray guulihii ay xukuumaddu ku tallaabsatay sannadihii lasoo dhaafay iyagoo si gaar ah farta ugu fiiqay qoruqaadista mowqifka juqraafiyadeed ee itoobiya ay ku leedahay gobolka geeska afrika kulankan oo jimcihii lasoo dhaafay lagu soo gunaaniday caasimadda adis ababa ayaa laga soo saaray bayaan lagu faahfaahiyey sida ay xukuumadda uu hogaamiyo abiy axmed sare ugu qaaday waxa ay ku sheegeen xuquuqda dabiiciga iyo taariikhiga ah ee helitaanka badda ilaa heer caalami warmurtiyeedka ayaa sidoo kale lagu xusay in koruqaadista damaca badeed ee xabashadu uu yimid kadib markii dowladda etoobiya ay qaaday tallaabooyin wax ku ool ah oo ku wajahan sidii loo soo celin lahaa waxa ay ku sheegeen booska saxda ah ee etoobiya ay ku yeelan doonto badda cas dhawaaqan mar kale ka soo yeeray kufaarta xabashida etoobiya ayaa imaanaya xilli muddooyinkan dambe aad loo hadalhayo in xabashadu ay damacsan tahay meelmarinta heshiiskii xaaraanta ahaa ee ay la galeen hogaamiyihii hore ee maamulka gaala raaca ee somalilan murtad muuse biixi cabdi kaas oo qalanka ugu duugay in etoobiya ay qaadato xeebaha istaraatiijiga ah ee waqooyiga soomaaliya mahadsanid caliyare xildhibaan ka tirsan golaha dawaaqiidda ayaa tuuganimo iyo boob dhaqaale ku eedeeyey xasan garguurte iyadoona uu meel xasaasi ah gaaray mooshinka ka dhanka xamse cabdibarre khaalid xasan ayaa warbixintaasi inoo sii ambaqaadaya sideed iyo afartankii saac ee lasoo dhaafay waxaa warbaahinta maxalliga ah iyo baraha bulshada qabsaday hadalhayntii ka dhalatay mooshinka laga keenay xukuumadda riddada soomaaliya ee uu madaxda ka yahay xamse cabdi barre xildhibaano ka tirsan golaha dawaaqiidda ayaa sheegay in mooshinka ka dhanka ah xukuumadda uu marayo heer gebageba ah islamarkaana dhowaan cod loo qaadi doono jawaab celintii u horreysay oo ka timid hoggaanka kooxda riddada ayaa lagu sheegay in xildhibaanada mooshinka wado ay yihiin qaswadayaal doonaya inay xagaldaaciyaan waxa ay ugu yeertay deganaanshaha siyaasadda dalka nin lagu magacaabo kamaal guutaale oo madax ka ah xafiiska xamse cabdi barre madaxa xukuumadda riddada ayaa ku eedeeyey xildhibaanada mooshinka ka karkarinaya magaalada nairobi inay ajandayaal halis ah maleegayaan dhinaca kale cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka kana mid ah xildhibaanada golaha dawaaqiidda ayaa ku eedeeyey xasan gurguurte iyo ra-iisul wasaarihiisa in ay ku dhaqaaqeen xatooyo aada u daran oo ay u geysteen hantida shacabka soomaaliyeed qoraal uu ku faafiyey mareegaha murtadiinta u janjeera iyo baraha bulshada ayuu ku bidhaamiyey falalkii u dambeeyey ee kooxda riddada ay ka geysatay magaalada muqdisho iyo boobka dhulka danta guuda xukunka xasan sheikh waxa uu noqday ganacsi qooseed damiirka dadka oo la iibsado hantidii dadweynaha oo lagu tagrifalo sidii mid gaar ah iyadoo loo qaybinayo xulufada siyaasadeed xubnaha qooska iyo geesweyn kooban oo macaashdoon ah halka danyartii ay kadeedan yihiin oo ay silcayaan tani ma ahan hogaamin ee waa boob iyo dhac ayuu yidhi xildhibaankan ka tirsan golaha dawaaqiidda xukuumadda kooxda riddada ayaa lagu eedeeyey inay geysatay wax walboo xumaan ah ayna dhulkii dadweynaha iyo kuwa danta guud iibsu ku hayso iyadoona aan cidna u aaba yeelaynin musuq maasuqii ayaa sidii furuqii u faafay nin walbow naftaada iyo wixii aad soo gaarta xaabso ayay noqotay eexdii ayaa la sharciyeeyey isla xisaabtankii waa la xabaalay natiijadiina waxay noqotay xukuumaddii inay lumiso kalsoonidii shacabka muwaadiniintiina ay ku riday quus iyo niyad jab weyn habdhaqankan lagu naaxinayo geesweynta taageersan maamulka qoyska iyo xulufada siyaasadeed oo kaliya waa eex sumaysan oo shidaalinayso caro xoogan ayuu hadalkiisa sii raaciyey cabdiraxmaan cabdishakuur arrintan ayaa ku soo aadaysa xilli siyaasiyiinta mucaaradka murtadiinta iyo xasan gurguurte ay u ballansan yihiin is-arag kale oo la filayo inuu ku soo idlaado kala tag waxa ayna isku mari la-yihiin sida laga yeelayo waxaa loogu yeero doorashooyinka oo kooxda riddada ay qabsan doonto bilaha ugu horeeya ee sanadka laba kun labaatan iyo lix mahadsanid khaalid saraakiil ka tirsan xukuumadda itoobiya ayaa lagu laayay deegaano ka tirsan gobolka amxaarada xili ay sii kordhayaan falalka amni darroha ee ka dhacaya deegaanadaasi warbixin arrimahaasi ku aadan waxaa inoo sii ambaqaadaya bashiir muxiidiin abu ayman wararka ka imaanaya gudaha itoobiya ayaa sheegaya in maleeshiyaad hubaysan ay weerar qorshaysan ku qaarijiyeen saraakiil ka tirsan maamulka adis ababa ee garwadeenka uu ka yahay gaal abey axmed mid ka mid ah weeraradan oo maalmo ka hor ka dhacay magaalada dabre burhaan ee deegaanka amxaarada ayaa lagu khaarijiyey guddoomiyihii guddiga joogtada ah ee maaliyadda ee maamulka magaaladaasi oo ah magaalo madaxda gobolka waqooyiga sheewa sida wararku tibaaxayaan guddoomiyaha oo lagu beegsaday agagaarka hoyga uu ka deganaa magaalada dabre burhaan ayaa lagu soo waramayaa in isla goobtaasi uu ku quurbaxay iyadoo ilaa iyo hadda aan la xaqiijin ciddii ka dambeysay falkaasi war murtiyeed ka soo baxay maamulka magaalada dabre burhaan ayaa lagu xaqiijiyey geerida mas-uulkaasi inkastoo aan la carabaabin cidda weerar ka geysatay amaba ku lug lahayd iyo sababta sarkaalkaas loo dilayba dilkan ayaa imaanaya iyadoo ku dhowaad toban cisho ka hor sidan oo kale maleeshiyad aan heebtooda la aqoonsanay dhigta dhiigga u dareen kabtan xuseen bashiir oo ahaa madaxa xafiiska nabadda iyo amniga ee degmada arogba oo hoos segta isla gobolkan waqooyiga shawa ee deegaanka amxaarada kooxahan dilalka qorsheysan fulinaya oo la aaminsan yahay inay ka tirsan yihiin jabhadda u dhaqdhaqaaqda amxaarada ee faano ayaa xoojiyey mawjado weeraro ah iyo dilal qorsheysan oo isugu jira oo muddooyinkan dambe lagu ugaarsanayo saraakiisha deegaanka amxaarada ugu magacaaban dowladda siliibiyad ah ee xabashida itoobiya aad baad u mahadsan tahay abu ayman ugu dambeyntii wafdi ka socda maktabka dacwada wilaayada galgaduud ayaa kormeer ku tagay degmada ceelgaras iyagoona diiradda saaray ilaalinta iyo horumarinta qur-aanka kariimka marwaan moxamed ayaa inoo diyaariyey warbixintaasi wuxuu ahaa kormeer dhowaan howlwadeennada maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ay ku tegeen degmada ceelgaras ee wilaayada ah waxayna si khaas ah u kormeereen madaarista lagu barto qur-aanka kariimka ee degmada iyagoona macallimiinta iyo waalidiinta kala hadlayn sida lagu ilaalin lahaa qur-aanka iyo weerarkiisa sidoo kalena lagu horumarin lahaa barashada qur-aanka ugu horeyn macallimiinta madaarista qur-aanka kariimka ee degmada ceelgarasa ayaa soo dhoweeyey kormeerkan iyagoona ugu mahadceliyey maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud sidoo kalena sheegay inay ku dadaalayaan ilaalinta qur-aanka iyo helkiisa waxaana soo siyaartay culummada iyo ducaadda gobolka waxayna noogu yimaadeen degmada ceelgaras ayay noogu yimaadeen waxay ahaayeen oo ka hadlaya cinaayatul qur'aaniya wa ahlihi sidaas ayay ahay culammadu nagu soo siyaarteen annaguna insha allahulkariim arrintaas arrin aad iyo aad u wanaagsan aan u aragnay waan arrin ala wanaagsan oon qaadannay walaalayaal arrintaa ku soo dhowaada waa qur-aanka horumarintiisa waa diinka allow kiciddiisa waa wixii awal aan wadnay oo lagu sii dadaalay oo la iskugu tegey hadday ducaadda tahay haddii annaga awal wadda nahay
ragga ducaadda ee nooga yimid gobolka ee nagu soo siyaartay degmada ceelgaras ayagana waa u mahad celinaynaa khayr ayay noo keeneen ragga ku magacaaban ee maaragtay qur-aanka iyo ahalkiisa soo qaadideeda cinaayatul qur'aani wa ahlihi ragga ayaan u mahad celinaynaa khayr ayay noo keeneen wanaag ayay nagala hadleen waxay nagala hadleen diinka iyo sidii loo kasaaro mari lahaay sidii macallimiintu maaragtay waxbarashadooda ay usii koryeeli laheyd oo isii hagaaji laheyd dugsida ay maaragtay wanaagooda u dhismi lahaayeen dadka murabbiyiinta oo la barbaarinayo diinka lagu barbaarinayo loo tarbiyey lahay jasaakum allahu khayran ayaan leenahay waa qaadanay arrinkaas insha allah waana ku dadaalaynaa haddaan macallimiin nahay waalidiinta iyagana dhankooda ka hadlay kormeerka maktabka dacwada ee degmada ceelgarasa ayaa soo dhoweeyey arrintaasi dugsiyada iyo maaragtay madaarista qur-aanka lagu dhigto insha allahu tacaalaa si fiican ayay maaragtay u shaqaynayaan shaqadaas ay shaqaynayaanna insha allahu tacaalaa macallimiintu way ku mahadsan tahay way dadaaleen boqolkiiba boqol way dadaaleen khayr badan allaha siiyo haddaan anagu waalidiintii nahay iyo maarata dadkii maarata waalidiinta ardada maaragtay waalidiintoodiinahayna insha allahu tacaalaa waa dadaalaynaa
maantana waxaan joognaa magaalada ceelgaraas macalimiin waxaan u timid maaragtay dugsida iyo maarata dugsi qur'aanka sidii maaragta loo hormari lahaa maaragtay duristii loo bari lahaa qur-aanka maaragtay horu loogu wadi lahaa in badan maaragtay dadaal maarata lagu bixin lahaa intaas ayaa laysugu yimid waxaan jecelnahay inaan maaragta boqolkiiba boqol inaan maaragta kor u qaadno waxbarashada qur-aanka inaan kor u qaadno insha allahu tacaalaa caruurtayada aan barno yar iyo weyn inaan maaragta ku dhowaano qur-aanka barashadiisa waana qaadanay si aad iyo aad ayaan u qaadannay
annagoo ah degmada ceelgaras madaarista kalaamka ilaaheeya inaan kor u qaadno ayaa walaayada xubno ka miduhu noo keeneen annaguna waa qaadannay ballamaan ku qaadnay inaan kor u qaadno annaguna waa qaadanna waana naloo keenay maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay kormeer madaarista qur-aanka ah ka waday degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda waad mahadsan tahay marwaan guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu